galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiya waana sagaalka bisha march sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa afarti galabnimo waxaan inaga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com sidoo kale waxaad naga dhegaysataan qaar ka mid ah efemyada ku yaalla dalalka waddamada geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wadajana galabta idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo sheegay inay jiraan dad ka tirsan argagixisada islamar ahaantaasina la shaqeeya oo hubaysan dadkana ugu hanjaba gudaha magaalada boosaaso
argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha dumar bastoolada si tara waa la sheegaayo dadka dhiban magaalada boosaaso hadda waxaa layidhi dumarkaa u daran oo aad ugu hanjabaaya dadka marka cillad barlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan inay buliiska soo galaan inay qayb ka qaataan nabadgelyada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirka haweenka ee somalilan oo ka hadlaysa doorka siyaasadda dumarka somalilan iyo dureefaha haweenka waxaannu rajaynaynaa inaannu kuwa dambe macnaha sannadada dambe inaannu helo lix inaannu helo ka badan dabadeedna ay sidaa noogu korodho markaa waxa weeyaan markii ugu horraysay inan baa fadhihi jirtay wasiira iyo inan wasiir ku-xigeene halka aannu maanta leenahay laba habloodoo wasiiraa iyo inan wasiir ku-xigeene guul baan odhan karaa runtii
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dadka reer nigeria ayaa maanta oo sabtiya dooranaya guddoomiyaasha gobollada iyo golayaasha dowladaha hoose ee dalkaasi nigeria dhammaantii doorashadan ayaa ku soo beegmaysa laba toddobaad kadib markii madaxweynaha waddankaasi nigeria muhammadu buhari oo doorashadii dhacday ku guulaystay goobaha codbixinta ayaa saaka toddobadii ka furmay sagaal iyo labaatan gobol oo ka mid ah lix iyo soddonka gobol ee waddankaasi nigeria uu ka kooban yahay sidoo kalena waxay ka furmeen magaalada abuuja ee ay dadku ku soo dooranayaan halkaasi golayaasheeda deegaanka natiijada ayaa lagu wadaa inay soo baxdo doorashadaasi natiijadeedu aan idhaahdee isniinta soo socota
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay sheegay inay noqon doonto niidjab weyn inuu ka qaado haddii pyongyang ay dib u bilowdo tijaabada hubkeeda waxaase uu ku celiyey aaminaadda uu ka qabo xiriirka wanaagsan ee ula leeyahay hogaamiya kuuriyada waqooyi xilli ay burbureen wareeggii labaad ee wadahadaladii labada hogaamiye hadalka trump ayaa yimid kadib markii laba hay-adood oo maraykan iyo wakaaladda sirdoonka sool ay isbuucan sheegeen in kuuriyada waqooyi ay dib u dhisaysay goobaha lagu tijaabiyo gantaalada ee sahoy halkaas oo ku taala galbeedka waddankaasi sidoo kale waxaa jira warar laga helay hay-adda sirdoonka kuuriyada koofureed oo sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ay ka jiraan warshadda sanamadung oo ku dhow pyongyan halkaas oo ahayd meeshii lagu sanceeyey gantaalkii ugu horreeyey ee kuuriyada waqooyi ee qaaradaha isaga kala goysha gaarin karaya maraykanka jimcihii ayaa raadiyaha dadweynaha maraykanka waxa uu soo xigtay khuburo ka tirsan macadka barashada caalamiga ee middlebury ee california kuwaasoo sheegay in la helay sawirro muujinaya in kuuriyada waqooyi ay dib u dhisayso goobaha lagu tijaabiyo gantaalada waxaana sawiradaasi la qaaday februari labayabaatankeedii iyo jimcihii shalay aynu ka soo gudubnay
ismaamwaaga dhinaca ganacsiga ee u dhexeeya dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa raad ku yeeshay kobaca dhaqaalee dalka shiinaha kadib markii waxdhoofinta iyo weliba soo dejinta shiinuhu uu aada isu dhimay islamarkaana hoos ugu dhacay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaciyey inuusan saxiixi doonin ama aanu saxiixi doonin heshiis ganacsi oo dalkiisa uu la galo shiinaha haddii aanu u wanaagsanin heshiiskaasi maraykanka madaxweyne ayaa hadalka sheegay mar uu shalay ka ambabaxayay aqalka cadaawa magaalada tom washington isagoo u socdaalayay gobolka koonfurta waddanka maraykanka ku yaallay alabama oo duufaano ay hore ugu dhufteen islamarkaana ay u burburiyeen dowladda shiinaha iyo weliba waddanka maraykanka ayaa gorgortan dhanka cashuuraha ah muddooyinka ugu dambeeyeyba ku jiray iyadoo ismaran waa uu dhex marayey
koronto iyo isgaarsiin la-aan baahsan oo ka jirta dalka venezuela jimcihii ayaa waxa ay sii badisay go'doominta uu waddankaasi ku jiro waxaana ay ku keentay inay halis galaan bukaanada cisbitaalada qaarkood la xiro iskuullo iyo goobo ganacsi taasoo sidoo kale sababtay in xiriirkii dad kala gedisan iyo qoysaskooda waddankaasi ku dhaqan oo qaarkood dibadaha ku maqan ay markaasi jarmaan korontada ayaa ka tagtay waddanka genkii dambe ee khamiista kadib markii ciladii ku timid waxda ugu weyn ee dabsiinta dalka venezuela waxaa la sheegayaa in qaybo ka mid ah korontada ay dib ugu soo laabatay caasimadda waddankaasi ee caracas balse waxa ay dib u laabatay waxyar kadib markii korontada la helay sida laga soo xiganayo warbaahinta gudaha iyo dad goobjoogayaala waxaa jirtay intaasi ay ka dhigto in waddanku uu galo koronto la-aantii ugu baahsanayd muddo labaatan sano ah oo uu maamulayay waddankaasi hoggaan hanti wadaaga ma jirto warar rasmi oo ka soo baxay dowladda waddankaasi venezuela
galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu ku bilowno puntland meelo badan oo ka mid ah dunida ilaa shalay waxaa ka socday munaasabado lagu xusayay islamarkaana loogu dabaaldegayay maalinta caalamiga ah haweenweynaha adduunka ee siddeedda bisha marj puntland ayaa waxaa lagu qabtay xus loogu talagalay maalintan waxaana munaasabadaasi ka qaybgalay madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi daney isagoo oo ka hadlay ammaanka iyo weliba dumarka oo u sheegay inay argagixisada la shaqeeyaan oo ay hubaysan yihiin dadkana uga hanjabaan magaalada boosaaso wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada garoowe madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka qayb galay xaflad lagu xusayey maalinta haweenka ayaa tilmaamay in haweenka ay xiliyadan dambe qayb ka noqdeen falal aan horey loogu aqoon hadda waad ogtihiinoo hadda argagixisada dhibka haysa rag keliya maaha dumar bastoolada si dar waa la sheegaayo oo dadkii dhibay magaalada boosaaas hadda waxaa layidhi dumarkaa u daran oo aada ugu hanjabaayo dadkii marka cillad horlaa soo baxday oo u baahan in wax laga qabto marka waxaan rajaynayaa gabdhuhu inay ciidamada soo galaan inay guliiska soo galaan inay qayb ka qaataan nabadgelyada inaysan jagada siyaasadeed keliya ay raadina waxaa la rabaa inay qaybaha dowladda oo dhan ay ka shaqeeyaan waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay idin idmo inaan anagoo u marayno wasaaradda iyo hay-adaha khuseeya inaan gacan buuxda siin doonno horumarka dumarka ka shaqayntooda madaxweyne deni ayaa sidoo kale ugu baaqay dumarka in looga baahan yahay kaalimihii lagu garanayay ay soo qaateen xilliyadii adkaa ee dalka dumarku mar walba iyagaa hormuud u ahaan jiray nolosheenna hadday ahaan lahayd midda qoyska oo hoose iyo hadday ahaan lahayd midda dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd midda siyaasadeed puntland waxay caan ku ahaan jirtay gabdho soomaaliyeed iyo haween soomaaliyeed oo dadka arrimaha nabadgelyo iyo siyaasadda hormuud ah dadkii joogay qayb ka mida waa ii muuqataa muddadii burburka soo dhacay puntland aasaaskeedii iyo puntland dib kabashadeedii hormuudka ugu weyn dumarku ahaan jiray laakiin waayadan dambe jiilka cusub oo soo baxay dib bay u dhunteen waxaan u malaynayaa waxaana waxaa keenay iyagiibaa iswada qabsadaa layidhi sida hadda wasiiraddu sheegaysa marka kaalintiina inaa idinka soo ceshataan kaalin aan la haadi jirteen mooye aad baan u garanayaa dumar aada caan uga ahaa gobollada puntland khaasatan boosaasaa inta badan ku noolaayo dumar waxay lahaan jirtay boosaaso dowr weyn qaata oo nabadda u istaagan oo dib u heshiisiinta iyo shirarka ka qayb qaada oo markay raggu isqabtaan iyagu heshiisiyaan ogaan jiraan ya meesha wax iska bedeleen horta dumarka iyagaa la weydiinaya marka waxaan rajaynayaa dhaqan ahaan puntland dumarkooda hormuud buu ahaan jiray sida aan ogahay ani idinkuna markhaati ka tihiin dhanka ammaanka ayuu ku dheeraaday waxa uuna tilmaamay in maanta loo baahan yahay dhinac kasta in laga wada qayb qaato sugidda nabadgelyada dilku iyo dibindaabyadu iyo duruufaha jira rag iyo dumarba maanta waa u simanna waxay u baahan tahay reer puntland inay arrintaas ay aada u fiiriyaan waxaa soo baxay dad runtii aan lagu tilmaami karin bini aadan oo sababo kala duwan u samaysmay waxaa jira kuwo dana siyaasadeed iyo arrimo diin kusoo gambanayo dadkii laynaya waxaa jira dhallinyaro kale oo gaangiisa oo sababahay wax u dilayaan aan la ogoyn oo mukhaadaraadkii iyo dhaqanxumadii iyo iyo wax aanan hadda la sifayn karin dalkii baa kusoo badanaya waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin u baahan si guud in looga qayb qaato duruufo adag baynu maraynaa dowladnimadeennana waxay u tahay imtixaan inaan ummad jirta oo degaan ku nool oo kala dambaysa inaan noqonno oo waxyaabaha khaldan iska wada qabata iyo inaan ku fashilano labadaas ayaa isbarbaryaan laakiin dadka reer puntland iyo dadka soomaaliya sida lagu yaqaana khaasatan reer puntland waxaan rajaynayaa arrintaas inaan meel uga soo wada jeesano wasiiradda haweenka puntland aamine cismaan oo dhankeeda ka hadashay xuska haweenka ayaa sheegtay in dumarka ay ku dulman yihiin dhinacyada ka qaybgalka siyaasadda iyo shaqooyinka caqabadaha haweenka haysta waxaa ka mid ah inaysan haweenku ka qaybgelinta siyaasadda caqabado ka jira baa jira haweenka ka haysta waxaa jira caqabadaha isusinaanta shaqaalaha shaqaalanimada ama shaqaalaha usinaanta shaqo oo maanta halku-dhega maalinta haweenku ay tahay isu dheelirlaanta ama usinaanta shaqada iyo adeegyada dowladda inkastoo xuska siddeedda maarso oo ku beegneyd jimcadii shalay ayaa maanta si weyn looga xusay garowe si ka duwan kuwii hore waxaana ka hor xuska maanta la arkayay halkudhigyo lagu muujinayo in loo baahan yahay in laga wada hortago shaqaaqooyinka liddiga ku ah dumarka nuux muuse birjeeb v o a garowe aad buu mahadsan yahay nuux somalilan ayaa sidoo kale maanta laga xusay maalinta haweenka siddeedda maaj kuna beegneyd shalay oo jimco ahayd wariyaha v o a cabdixakiim maxmuud shruux oo hadda idaacadda ila daadihinaya ee khadka telefoonka gorodhow kula xiriiray wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan marwo hindi jaamac gaani oo ka hadashay doorka siyaasadda ee haweenka somalilan iyo duruufaha haysta
aad baad u mahadsan tahay walaalo waxay gaadheen guulo runtii istaba jooga oo aan la koobi karaynin haddaan hal iyo labiyo saddex kuu taabto waa markii koowaad ee muddadii toddobiyo labaatanka sano ahayd ee qaranka somalilan uu dowladnimadiisii ama gooniisutaagiisii dib ula soo noqday shan boqol oo hablaad habla-a mar keliya ay dowladdu qaadatay sidoo kale waa markii koowaad ee sagaashan hablood oo kooto loogu xidhay imtixaanka shaqada waktigii uu reformka shaqaaluhu la sameeyey ee hay-adda shaqaaluhu samaysay world banku ka caawinayay boosaskii banaanaaday waa waktigii koowaad ee ay hablaha reer somalilan kooto u heleen inay aqoontooda kusoo baxaan iyadoona adeerkood suldaankooda caaqilkooda iyo aabahoodtoodna aanu wastaynayn waayo wasiir geesta kale haddaynu eegno dhinaca saami qaybsiga siyaasadda dabcan waxyaabaha muhiimka la tilmaamo ka mida dabcan xubnaha golaha wasiirada xubno kooban baad ku leedihiin iyada taa ma tahay ama la odhan karaa waa guul siyaasadeed ood u dabaaldegaysaan walaalo marka ugu horeysaba dowladda somalilan waa dowlad ordina runtii oo yar marka golaheeda wasiirada ayaa kooban waa saddex iyo labaatan wasiir iyo sagaal wasiir ku-xigeen weeye marka loo eego waxay noqonaysaa thirty percentage bay noqonaysaa sidoo kale waxay heleen markii koowaad intii somalilan jirtay in golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu shir guddoominaya ansixiyaan inay habluhu helaan kooto baarlamaanteri baarlamaanteria oo siddeed iyo toban xubnooda xisbiyada qarankana loo gudbiyo gobollada dalka ee waaweyn lixda gobollo ka soo bixi doona runtii waxaan odhan karaa waa guulo loo dabaaldego waa markii koowaad ee hablo sagaal gaadha digreeto madaxweyne ay ku soo baxaan sida dhiijiyada oo kale ama agaasimayaasha guud guddoomiyaha hay-adaha madaxa bannaan maxaan dhahday wasiiro wasiir ku-xigeenno marka laysu wada geeyo waa sagaal xubnood weeyaan laakiin laakiin soddon markaad saddex iyo labaatan iyo sagaal meela waa labiyo soddon soddon iyo dheeraad markaad saddex xubnood ku leedihiin golihii wasiirada laba wasiir iyo hal wasiir ku-xigeen iyadoo taa ma la odhan karaa saamigeed waad haysataan oo dabaaldeg bay noqonaysaa walaalo waxa weeyaan marka aad waxa la yidhi inan baa fulay ahaa dabadeedna aabihii baa wuxuu damcay inuu shagiciyo dabadeed wuxuu yidhi aabe ma arkaysa sidaan ugu riday hootada waa intaasood ugala sii dhawaataa buu yidhi maanta haddaanu soddon hays aanu saddex haysanno waxaanu rajaynaynaa inaanu kuwa dambe macnaha sanadada dambe inaanu helo lix inaanu helo ka badan dabadeedna ay sidaa noogu korodho marka waxa weeyaan markii ugu horreysay inan baa fadhihi jirtay wasiira iyo inan wasiir ku-xigeene halka aanu maanta leenahay laba hablood oo wasiiraa iyo inan wasiir ku-xigeene guul baan odhan karaa runtii geesta kale marka laga yimaado golaha wasiirada baarlamaankii baa jira oo dee guurtidii iyo wakiiladii ka kooban haddaanan qaldanayn labada gole hal xildhibaan baa dhex fadhida oo goli wakiilada ah inta badanna waxaa la yidhahdaa doorashooyinka somalilan ka dhaca tirada ugu badanee codeeya wax doortaa waa dumar ama waa haween haddana hal xubin inay ku yeeshaan baarlamaankii iyada haween ahaan taas eed u aragtaan maanay ahayn waxaan isqabanaynin walaal aad ba u mahadsan tahay horta marka ugu horeysa waa markii koowaad ee toddobiyo labaatankii sannadood ee ay dowla dowladihii kala dambeeyey ee somalilan jireen loo xidho kooto ay golaha baarlamaanteeriga ku yeeshaan hablo tiradoodu gaadhayso siddeed iyo toban runtii waan ku hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka somalilan mudane muuse bixi cabdi uma kuma faraxsanin inay inan keliyii fadhido runtii kuma faraxsanin hase yeeshee waxa weeyaan haddaan gobolkay ku jirin bay tiri jirdaha may goyn karteen waxa sababaya waa gabdhaha laftigooda ayaa sababaya dhowr siyood bay u sababayaan mar dhaqankaa ka hor imanaya oo gabdhuhu eed kuma laha marna awoodda dhaqaalaa ka hor imanaysa oo gabdhuhu eed kuma laha marna waxaa ka hor imanaya inaanay inantu iyadu laftigeedu garan karin siday uga dhex shaqaysato hablaha oo ay uga loobin garayso waan gartay geesta kale waxaa iyadana muddooyinkan dambe deegaano kala duwan oo soomaalida ah laga hadlayo aada looga hadlayay tacadiyada dhinaca dumarka kufsiyada iyo weliba caqabado dumarka soo waajaha somalilan iyada xaaladahaasi say ka yihiin walaalo horta bismi illaahi raxmaani raxiim intii xunba ilahay marka hore haynaga hayo dadka soomaaliyeedna waan jecelahay meel kastoo ay joogaan waa dad jinsigu naga dhexeeye inay nabadgelyo iyo barwaaqo ku nool yihiin markaan intaa ka gudbay aan su-aashaada usoo noqdo qofku horta hadduu marka horeba dhiban yahay wax kasta oo ku yimaadaa dhibaatadii uunbay ka mid yihiin hablaha tacadiyada ku dhacaya kama qiimo badna gabdho iska dhan hooyooyina oo maanta shaqo tegay oo wax laale waxay gasbadeen aanay jirin oo kumanaan dhulka lala goynayo marka waxaan leeyahay markaan somalilan idhaahdo ilaahay baa mahad leh ooaan ugu mahad celinaya waxaan si gaara iyagana u bogaadinaya ciidamada qaranka somalilan noocyadooda kala duwan iyo shacbigooda oo isku tiirsan tacadigu kama dhaco hadduu ka dhaco boqolkii waa hal
taasi waxay ahayd marwahindi jaamac gani oo ah wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan waxayna khadka telefoonka ugu waramaysay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
weli halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a weli waxaa oogan ama oogan walaaca ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku aadan muranka dhinaca badda ee soomaaliya iyo kenya xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saartay bayaan ay dadka soomaaliyeed kaga codsanayaan inay saxiixaan in arrinta dacwadda badda aan laga noqon karin gorgortan aan laga geli karin wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray xaruntu waxay walaac ka muujisay hamiga kenya ay ku doonaysa qaybo ka mida biyaha soomaaliya ee dhanka badda waxayna muqdisho ka soo saareen bayaan ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey wadahadalkii dhowaan dhex maray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyaata war saxaafadeed uu saxaafadda u akhriyay ambasador diinaari ayaana looga hadlay walaac ay muujiyeen xilligan waxay xarunta talasojeedinta soomaaliyeed ugu baaqaysaa in ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda muxaafid iyo mucaarad ay u istaagaan difaaca dalka meelna iska dhigaan khilaafaadka yaryar ee dhexdooda islamarkaana loo wada istaago midaynta dadka soomaaliyeed xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu yeerta bulshada inay sadeexaan bayaan ay ku diidan yihiin in marna wadahaajood aan la geli karin beriga badda iyo hawada soomaaliya inta laga helayo dowlad dadku ay soo doorteen soomaaliya ilaa la helo dowlad rasmi ah oo dadku ay soo doortaan in dadka soomaalidu shacbiga oo dhan aanan laga geli karin wax wadahadal ah dhulka cirka iyo badda maxkamadduna ay socoto oo ay go'aan rasmi a gaarto dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan dibadda iyo gudaha waxaan ugu baaqaynaa in betishankaasi oo xaruntu ay ku soo bandhigi doonto websitekeeda la saxiixo oo lagu qoro magaca meesha qofka laga helo iyo telefoonkiisa betishankaas marka uu gaaro nambar fiican waxaan u gudbin doonnaa maxkamadda adduunka iyadoo dadka soomaalidu meel kasta ay joogaan gudahay dibadda aan ka codsanayno oo weydiisanayno inay ku muujiyaan in dacwaddaasi cid ka noqon karta aanay jirin oo ay aaminsan yihiin wixii maxkamaddu ay ka helaan xarunta tala soo jeedintu waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen aamusnaanta madaxda dowladda markay timaado go-aanadan khasaasigaoo kale gaar ahaan tillaabadii ugu dambeysay madaxweynaha soomaaliya uu ku tegey magaalada nairobi iyo wadahaajoodkii dhex maray isaga iyo dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyaata cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahyaga cabdiqaadir maxamed cabdulleh markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha dhacdooyinka toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay waxaa isutagga imaaraadka carabta ku geeriyooday wasiirkii dastuurka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil sida ay mas-uuliyiin dowladda soomaaliya ka tirsan ay sheegeen xoosh jibriil waxaa ku dhacay xanuun deg deg ah xilli uu booqasho qoys uu ku joogay imaaraadka carabta waxaana loola cararay cisbitaal halkaasoo markii dambe uu ugu dhintay xanuunkii la soo derisay jaamac buule jaamac ayaa waraystay cabdulaahi goodax barre oo ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya waa geeridu waa xaq waa meel loo wada socdo keliya uun annagaa bini aadam oo iska jecel inaan wada joogno laakiin waa meel loo wada socdo ilaahay qadarigiisa waasiyo ilaahay kheyr hortiisa ha dhigo muxuu ahaa walaalkay waxaa ku dhacay hargab oo weyn hargabkaas muddo ayuu hayay hargabkii wuxuu ku dhaliyay waxa yidhaha nemonia muxuu ahaa hal sanbab ayaa dib weyn ka gaaray ka kalena dhaawacaasi gaaray marka taa waxay ku dhalisay in organiska kale yani xubnihii kale wax gaaraan sida kuliyahoo kale iyo beerka markii u dambeysana wadnaha laga hayay waxaasoo in marka laga reebo nemoniada hargabka xumaaday laga reebo waxay qaadatay wax ka yar afar iyo labaatan saac aaday u degdegtay muxuu ahaa isbitaalka ayaan kula cararnay waktiga isbitaalka la geeyey afar iyo labaatan saac ayadoosan kasoo dhamaan ayuu geeriyooday ilaahay yani mataqaanaa umuurtaasaas aheyd runtii waa tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo walaalkii xoosh cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya madaxtooyada soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in soomaaliya iyo kenya ay heshiis ku gaareen in dib loo soo celiyo xidhiirka labada waddan kadib wadahadallo nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dhiggiisa kenya uhuru kenyaata xidhiirka labada dal ayaa xumaaday lix tobankii bishii februari kenya ayaa ku heedaysay soomaaliya inay xarashtay xirmooyin dhowr meelood oo la tuhmayo in gaas ay ku jiraan oo ah dhulka badda ay ku murinsan yihiin kenya iyo soomaaliya laakiin soomaaliya ayaa eeddaasi beenisay kuna tilmaantay in ay ka warsugayaan dacwadda maxkamadda i c j taallo ee ay soomaaliya ka gudbisay kenya kadib markii soomaaliya ay kenya ku eedeysay inay xaraashtay dhulkaasi dowladda soomaaliya ay sheegtay in ay qayb ka mid a soomaaliya ay tahay halka kenyan ay ku dacwoonayso in iyagu ay leeyihiin warbaahinta kenyase ayaa wariyey in wadahadalkii madaxweynaha soomaaliya iyo dhiggiisa kenya aanu mirodhal noqonin oo waxyaabihii laga wada hadlay aan ilaayo hadda la isku afgaranin xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya oo kulankan dhexdhexaadinaya ayaa goor horeysay isaguna waxa uu sheegay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay dhammeeyaan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex xoogan labada waddan nin hubaysan ayaa toddobaadkan ku dhex dilay masaajidka mubaarak ee magaalada boosaaso suldaan bashiir muuse koonte oo ka mid ahaa isimada caanka ee puntland dad goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay toddobaadkan in suldaanka oo fadhiyey safka labaad ee masaajidka islamar ahaantaasina akhrinayey qur-aan uu nin bastolad ku hubaysan madaxa hal xabad kaga dhuftay halkaasna uu ku geeriyooday xilligii salaada khudbada ee jimcihii aynu ka soo gudubnay ninka dilka geysta ayaa markiiba bamgacmeed ku tuuray ilaalo meesha joogtay waxaana la sheegayaa in uu goobta ka baxsaday madaxweynaha puntland ayaa ka taxsiyadeeyey geerida suldaan bashiir muuse koonte isagoo sheegay inay dabagalayaan kooxihii dilka ka dambeeyey ayna cadaaladda horkeeni doonaan maxkamad ku taalla magaalada garbahaaraye ayaa toddobaadkan xukun dil ah ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday islamar ahaantaasina uu dilay gabar bilowgii sanadkan aynu ku guda jirno ninkan ayaa lagu toogtay toddobaadkan magaalada garbaharey meel fagaaraha sida ay mas-uuliyiinta magaaladaasi ay sheegeen gudoomiye ku-xigeenka garbaharey aadan siraad maxamuud ayaa ka warramay sida uu u dhacay dilka ninkan lagu eedeynayo ninkan lagu helay dembiga inuu dil iyo kufsi isugu daray gabar reer garbaharey ahayd
walaalow ninka garbaharey lagu toogtay dembiguu galay wuxuu ahaa gabar soomaaliyeed oo dadka degan garbaarey iyo nawaaxigeeda ka mid ah kuna noolay tuulo la yidhaahdo tuulada rays qode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa sideed iyo toban kilomitr yaa muxuu ahaaye yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahdaa rasaas maanta loogu fuliyana sidaa wey kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada garbaharre aadan saraad maxamuud oo v o a toddobaadkan la hadlay shan qof ayaa ku dhimatay sagaal kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo toddobaadkan ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taalla magaalada muqdisho kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi toddobaadkan haweenku waxay u dabaaldegeen maalinta haweenka loo asteeyey sideedda maaj ee dunida oo idil dabaaldeg looga sameeyo mid ka mid a munaasabadahaasi ayaa toddobaadkan lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxaana abaalmarin la siiyey dumar kala gedisan oo dunida ka kala yimid kuwaas oo ka kala yimid burma jibuuti tanzania masar jordan ireland montenegro peru iyo srilanka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb gashay xaaska madaxweynaha maraykanka melania trump iyo xogayaha arrimaha dibadda mark pompeyo oo munaasabaddaasi martigeliyey intaas ayaan kusoo gebgabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ayaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa waxayna la socodsiinaya jamaal axmed cismaan jamaal weli stuudiyo gula sugaya dabcan idaacaddan si wada jirooda daadihinayna ayaa jamaal maxay noo xiga waa tahay sharwaco markan dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa barnaamijka kale ee inoo xiga oo xiliyadan kale ay dhegeystayaasha inooga barteen waa hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan ayaa soo wada jeedin doona
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo dhambaallada horta intii hore ma ka badan yihiin mise indhahaygaa sidaas sheegaya dhambaalada waxaa ka daran heesaha aan dhegaystayaashan u hayno hayo iyagana een isku jir ah darandoorri waa tahay dhambaalka ugu horreeyaan soo qabanayaa waxa uu naga soo gaaray cabdishakuur siciid faarax istakiin baa la yidhaahdaa iyo cabdulaahi siciid faarax cabdulaahi yare siciid cali warsame daa'uus liibaan sacuudiya baa la yidhi iyo liibaan xasan qaylo duraan cabdi colaad mataan cabdi colaad cabdishakuur cabdulaahi aadan waxa uu ku magac dheeryahay dhiinleh iyo sidoo kale fartuun cabdi colaad iyo hani shariif mukhtaar daahir shariif mukhtaar iyo bashiir shiino waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed deeq xasan caddeeh oo loo yaqaano galbeyte iyo cabdixakiin cali cawaale alxaaji saadaq maxamed sheekh saadaq cadaado iyo mukhtaar sheekh yuusuf saadaq shuuke abaadir cali shuuriya waxa uu ku magac dheeryahay fanaxeey iyo ugu dambayntii cabdinaasir axmed warsame geesood iyo dhammaan baa la yidhi asxaabta reer shiirkule blacksea iyo n b c waxay hambaliyo waa dhulan aad u garanayo waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan ismaaciil axmed ismaaciil iyo saynab maxamed ismaaciil oo toddobaadkii hore ku aqalgalay dalka netherland waxa ay leeyihiin farxad ku waara oo kala helo ubad khayr qabaa oo idin anfaca aamiin aamin dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe faysal muxudiin xasan gaafow iyo xaaskiisa taliso nuur baalbaalood iyo waxay yidhahdeen abuukar faysal muxudiin iyo khuluud faysal muxudiin iyo muno faysal muxudiin iyo cabdicasiis faysal muxyidiin waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan muxidiin faysal muxidiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxidiin oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey maahir muxudiin waxaana ay leeyihiin maahiru noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo abshir axmed cismaan jeelle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa caasho axmed cismaan saygeeda iyo caruurteeda muxyidiin axmed cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa jamaal axmed cismaan iyo caruurtiisa dhammaan reer cismaan jeelle sacdiyo sheekh maxamuud maryan sheekh maxamuud alqiimo sheekh maxamuud iyo farxiyo sheekh maxamuud iyo ibraahim sheekh maxamuud iyo bishaar ibraahim sheekh maxamuud iyo khatro xasan sheekh maxamuud muuse cismaan xasan cali muraayo iyo dhammaan reer sheekh maxamuud nuur waxay tahnid dhalasho u dirayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cismaan oo ay gabarh igu dhalatay magaalada muqdisho shantii bishan maaj gabadhaas waxaa loo bixiyey caasho cumar sheekh maxamuud waa samideeba ibraahim oo barnaamijka kusoo biirtay waa tahay caasho cumar waxaan leeyahay soo weyno oo noqo tii korta ee kaalin qaada heesta ugu horeysa ee aan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynana waa ma wax la isku diidaa waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed cali cigaal iyo maandeer معك قاعدة عوسة ضرورها وانا دون كنت غني زود وحيبري الدرن هالوررو ندوى بيكو سيدا لدينا انا كالكعالكوي سوسة الحيسيو دو قايسة عشي اما وحيكو سيدا الدرن هالوررو ندوى بيكو سيدا لدينا انا كالكعالكوي سوسة الحيسيو دو قايسة ما وحليت تيدها
markiyaan ku doortay markiyaan ku mooday adun dhiirnaxaynin waa taadi diidi markiyaan ku doortay dugsiyaan ku mooday adun dhiirnaxaynin waa taadi diidi durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ignuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini samiri durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee igu nuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini samiri
بعدن ما هتانا العقل ما هو النظام سوادي سعى شقا وتبكي صورتي بعدن ما هتانا العقل ما هو النظام سوادي سعى شقا وتبكي صورتي dogsin roobkaliini ala dararanu dhalay dagabiyo aruusa suuta ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaha dogsin roobkaliini ala dararanu dhalay dagabiyo aruusa ku fiican madanba madawba ama wax laysu diidaa
goraag diidanayda dhalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti goraag diiranayda dhalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti ayna ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli weli digashadaadiyo dhow dhaafka caashaqa iibu suuxaas kuutiyey ha igu daalini samiri dayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli weli digashadaadiyo dhow dhaafka caashaqa waa tahay codadkii axmed cali gaal iyo faadimo cabdulaahi maandeeqa daanintaasi kaga gudubno dhankii dhambaalada waxa uu dhambaalkan naga soo gaaray aan markana soo qabanayo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo khadar xasan shariif iyo marwadiisa luul xasan ciidame iyo cilmi cabdulaahi cumar cilmi dheere iyo farxaan axmed xasan farxaan lesye baa la yidhaahdaa iyo maxamed cabdi colaad jilibka cali cabdi maxamuud wuxuu ku magac dheer yahay cali blaag iyo cabdiraxmaan xaaji cumar yare cabdifataax cabdulaahi warsame waxau ku magac dheer yahay baadsha iyo qaasim macalin cabdulqaadir waa qaasim dhalo iyo sidoo kale mahdi cali cawaale waxau ku magac dheer yahay amita jackson waa taynaaneysy halkaan ka buuxa cumar deeq macalin gaab waxau ku magac dheer yahay zuzu iyo maxamed khadar xasan waxau ku magac dheer yahay qaley iyo maxamed cabdulaahi xuseen gure iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar ninja iyo axmed nuur macalin cabdulqaadir waxau ku magac dheer yahay liidayo iyo uweys macalin cabdulqaadir waa uweys gaaduur iyo cabdifataax inageel ka dheer baa la yiri waa tahay inageel ka dheer waa tahay iyo sidoo kale shukri xoosh iyo cabdi kadiye faarax goobe cabdulqaadir khadar xasan liibaan cali xoosh waa lii barma iyo xasan yare khadar xasan iyo cabaas cabdulaahi axmed wuxuu ku magac dheer yahay calas qoortaag iyo shiine cabdiraxmaan geney wuxuu ku magac dheer yahay dalbiero iyo zakariya cabdiraxmaan geney aliije diirshe cali xoosh waa diirshe caanoole iyo jamaal cali xoosh warqaddu way dheer tahay laakiin waaban dhame ibraahim waan ku dara saaxiibada ka dhiman waa jamaal cali xoosh wuxuu ku magac dheer yahay jamaal dheere iyo maxamed deeq cabdulqaadir aadan stella iyo ikraan cabdulqaadir aadan iyo aadan cabdulqaadir aadan wuxuu ku magac dheer yahay ukunle iyo yaasiin maxamed caruus iyo ugu dambayntii cabdulqaadir maxamed caruus gaabow iyo dhammaan baa la yidhi ibraahinow asxaabta reer shiir kole black c iyo n b c waxay hambalyo u dirayaan ismaaciil axmed ismaaciil iyo zaynab maxamed ismaaciil oo toddobaadkii hore ku aqalgalay magaalada naymegan baa la yidhi ee dalka netherland waxaanaay leeyihiin farxad ku waar ah oo kala hela ubad khayr qabaa oo wax idiin taraa aamiin aamin waxaa mar kale noo baaqaya cadey cadaani iyo maryan cadaani iyo xaliimo cadey iyo nasro caynab iyo salaad guurdoon iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo hindiyo dhaqane iyo falastiin khaliif yuusuf iyo faysal isaaq cabdulaahi iyo maxamed ibraahim aadan nuune asxaabta waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed bayuuq iyo afadiisa ruqyo sheekh cabdiwahaab oo gabar ay ugu dhalatay gaarisa gabadhaasna waxaa loo bixiyey zamzam maxamed waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay zamzam soo weyna noqotay waalidkeed iyo dalkeeda manfacda
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahim intaadan soo qaban heesta xigta barnaamijka dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdiqayuum sheekh xasan iyo aadan xaamud axmed iyo xamse yaasiin cabdi iyo cawaale cabdiseed iyo yuusuf cabdiseed shuuke aadan guray xariir maxamuud waa xariir maxamed cali iyo sayid garaad cabdulaahi iyo axmed ismaaciil buuxane xamde yaasiin cabdi asme yaasiin cabdi firdowse yaasiin cabdi nimco xuseen cilmi iyo hani cabdilcasiis iyo faadimo cabdinuur iyo xayaad aragsan cismaan waa xayaad aragsan cismaan xuseen baxsan barkhad tallan iyo aamina xuseen ibraahim iyo mako cabdiseed iyo hooyo madiino axmed ducaale iyo ugu dambayntii habaryar qalin axmed ducaale iyo dhammaan reer cabdiseed iyo asxaabta kale oo aan la soo koobi karin baa la yidhi waxay hambaliyo meher oo wacan u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi farta iyo faraatiga faraska iyo geeyada waa tahay waa roobleh yaasiin wacays bay yidhaahdeen iyo marwadiisa samiira cali maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorama waxaan leenahay bay yidhaahdeen meherkii aqalgalku ku xigo allaha ka dhigo wiil iyo caano gabar iyo caanana ah kala hela bay leeyihiin anigan waxaan raacinayaa aamiin markana waxaan dhegaystayaal idiin soo qabanaynaa heestii axdi iyo codkii jamiila jalaksa
Mother do good shada, artina kuruyaga, naftu
waa hagaaga axdi iyo jamle jalaqsan ayaa intaas kaga gudbaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho hooyo luul aadan xuseen iyo hooyo xaliimo yuusuf cabdi iyo abshir axmed cusmaan jeelle iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo caashe axmed cusmaan seegeeda iyo carruurtooda iyo muxudiin axmed cusmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo jamaal axmed cusmaan iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cusmaan jeelle sacdiyo sheekh maxamuud iyo maryam sheekh maxamuud iyo alqiimo sheekh maxamuud farxiyo sheekh maxamuud ibraahim sheekh maxamuud iyo bishaar ibraahim sheekh maxamuud iyo khatro xasan sheekh maxamuud muuse cusmaan xasan cali muraayo iyo dhammaan reer sheekh maxamuud nuur waxa ay taaniid gaarsiinayaan cumar sheekh maxamuud nuur iyo ayaan axmed cusmaan oo gabar ay ugu dhalatay muqdisho shantii bishan maarch gabadhaasi uu loo bixiyey caasho cumar sheekh maxamuud waxaan leenahay caasho soo weynow noqotay waalidka dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa ciwaan looga soo dhigay hambalyo aroos wacan waxaana dadka diraya ka mid ah xaamud aw cali yuusuf iyo xaawo aw cali yuusuf nimco aw cali yuusuf maryan aw cali yuusuf waa dhammaan ilmo aw cali yuusuf axmed a ku jira cabdiraxmaan wuu ku jiraa iyo sidoo kale maryan idris muuse iyo xasan idris muuse iyo cali idris muuse iyo barre idris muuse cawaale cabdi saadi iyo yuusuf cabdi saadi iyo makas cabdi saadi iyo yaasiin cabdi saadi iyo saleebaan cabdi saadi iyo habaqalin axmed ducaale baa la yidhi iyo hooyo madiino axmed ducaale iyo sidoo kale habaryar xabiibo axmed ducaale dhammaan reer aw cali yuusuf iyo reer cabdisaad iyo dad kaloo fara badan oo lasoo koobi karin baa la yidhi waxay halkan ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan abiib aw cali yuusuf iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi muro maxamed xuseen orooskoodu ka qabsoomay magaalada boorame ee gobolka awdal taariikhdu markay ahayd baa layidhi bisha maaja saddexdeedii sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabarh iyo caano
heestaa kale aan dhegaystayaasheenna u hayno caasho waa heesta halkudhigeedu yahay gacanisii iyo codkii cumar dhuule waa tahay heestii gacanisi ayaan taas ku dhaafaynaa dhambaalkan wuxuu noogu yimid zakariya raage bootaan iyo adeer yuusuf ciise quule iyo hooyo shamis aadan dheere raage bootaan dirye maxamed bashiir iyo cabdulaahi yuusuf iyo macalin muxudiin gurde iyo shuuke aadan gurey waxayna jecel yihiin taaniyad inay u diraan qadar yuusuf ciise qadar quule iyo marwadiisa ayaan muuse khaliif oo wiil uugu dhashay baaltaag oo ka tirsan galaadi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay allaha ka dhigo wiilkaasi kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe abuukar xaaji maxamuud hilowle hooyo xaawo shariif yaxye habaryar warda abuukar habaryar hani abuukar habaryar adna abuukar abti farxaan abuukar abti asad abuukar abti cali abuukar iyo abti maxamed abuukar adeer jimcaale maxamuud hilowle iyo xaaskiisa adeer diriye xuseen iyo xaaskiisa xabiibo cali axmed tuure iyo jimcaale maxamed macow iyo xaaskiisa waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan shaafici sheekh aadan iyo xamdi abuukar xaaji maxamuud oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada baa la yidhi frankfort ee waddanka jarmalka waxaay leeyihiin wiilkaasi inkastoon magaciisa lasoo sheegin waxaan leenahay soo weyno wuu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay waxaa caasho noo baaqaya ruqiyo aw sulub barre iyo hooyo xaliimo aw sulub barre iyo hooyo ardo axmed barre iyo hooyo aamino muuse barre maryan caydiid maxamed iyo waxay yidhaahdeen seygeeda iyo caruurtooda iyo cabdiqaadir caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan caydiid maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdiraxmaan caydiid maxamed cabdiweli faarax barre iyo cabdinaasir maxamed cumar waxaana ay jecel yihiin dadkaasi iyaga oo kala joogo soomaaliya iyo dalalka dunida inay hambalyo halkan ka gaarsiiyaan sheekh cabdiweli caydiid maxamed iyo hinde cabdulaahi oo gabarey ugu dhalatay badhan gabadhaasna waxaa loo bixiyey yidhaahdeen ruweyda sheekh cabdiweli maxamed waxaan leenahay ruweyda soo weynaa u noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda baa facda aamiin ibraahim intaadan soo qaban heesta afraad ee barnaamijka aan dhambaalkan akhriyo waxa uu naga soo gaaray ayayo dahabo ibraahim xayle iyo adeer cali xasan gaafow eedo zahra muuse cumar meeraale iyo axmed muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina muumin iyo caruurtooda shariifo muxyidiin xasan seegeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda jawaahir muxuyidiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiye muxuyidiin xasan iyo saygeeda nuur estro cabdallah cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxuyidiin xasan iyo xaaskiisa muno axmed mukhtaar iyo caruurtooda xasan muxuyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda xuseen muxuyidiin xasan iyo xaaskiisa fayloon maryan muxyidiin xasan iyo seegeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda fadxiya muxyidiin xasan cumar muxyidiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan muxyidiin faysal muxyidiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxyidiin oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaana wiilkaasi loo bixiyey maahir waxay leeyihiin maahir soo weyno wuu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin isla dhammaatahniidaas ayaan gacanta ku hayaa waxaa noo baqayaa iyo dahabi ibraahim xayle iyo adeer cali xasan gaafow iyo eedo zahre muuse cumar meyraale iyo axmed muxudiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina muumin iyo caruurtooda iyo shariifo muxudiin xasan saygeeda maxamed cabdi qase iyo caruurtooda iyo jawaahir muxudiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda iyo sacdiye muxudiin xasan saygeeda nuur estro iyo cabdallah cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda iyo cali muxudiin xasan iyo xaaskiisa muune axmed mukhtaar iyo caruurtooda iyo xasan muxudiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda iyo xuseen muxudiin xasan iyo xaaskiisa fayloon iyo maryan muxudiin xasan iyo saygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo ilmahooda fatxiya muxudiin xasan iyo cumar muxudiin xasan iyo cabdiqaadir muxudiin xasan dhammaan waxaana ay hambali u dirayaan muxudiin faysal muxudiin iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan muxudiin oo wiil ugu dhashay muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey maahir waxaanay leeyihiin maahirow soo weynow noqo kii waalidkii waxtaray iyo dalkiisaba anigana amin ayaan raacinayaa heesta xigta ee dhegeystayaashaan usoo qabanayno ibraahimna waa heesta halkudhageedu yahay dictor waxaa ku luuqaynaysa fanaanada nimco yaasiin waa tahay ibraahim oo dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga haddaan soo qabtana waxaa lagu soo bilaabay bismillaah assalaamu calaykum naga guddooma baa layidhi salaan gacaltooyo oo kale iyo laaba waatabaan idinka guddoonna mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga baa layidhi annagoo kale ah ayeeyo dahabo maxamuud cali oo lagu naanayso dahaba geese iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo hooyo maryan maxamuud daahir waa maryan cadde iyo amaal axmed maxamed iyo sheegeeda axmed ugaas cali ugaaska buu ku magac dheer yahay iyo caruurtooda kamaalyare nawaal iyo saarah oo jooga bristol u k waxaa sidoo kale dhambaalkana ku jira bahjo axmed maxamed waa bahjo yarey waxay joogtaa xamar injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo caruurtooda sanaa iyo maxamed xamaada lagu naanayso wax oo jooga bristol wadanka britain iyo sidoo kale doctor cabdulmaciin axmed maxamed oo jooga xamar baa la yidhi iyo injineer mukhtaar axmed maxamed wuxuu ku magac dheer yahay xamaraawi waxa uu joogaa xamar iyo sidoo kale injineer mustafe axmed maxamed abu maxamed buu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale maxamed axmed maxamed waa maxamed amiin iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed waxa uu joogaa haydarabad waddanka indiya waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi liibaan maxamed axmed carab iyo ikraam axmed maxamed oo shan iyo labaatankii bisha aanu soo dhaafnay februari sanadka laba kun sagaal iyo tobanka wiil ugu dhashay magaalada london wiilkaas waxaa loo bixiyey mustafa maxamed axmed carab waxay leeyihiin annagoo alla uga baryayna inuu soo barbaaro oo noqdo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxaanu sidoo kale leenahay soo weynow waa tahay waxaa dhambaalkan uu noogu yimid ah awowe xasan maxamuud iyo awowe axmed maxamed iyo awowe maxamuud xasan iyo ayeyo shariifo xasan ayeyo faadumo diirige ayeyo maana xasan iyo ayeya abshira maxamuud iyo abtiyaal cabdinuur xasan cabdikariim xasan cabdiqaadir xasan iyo waxay idhahdeen adeero cabdikariin axmed iyo asad axmed iyo fu'aad axmed iyo cabdiraxmaan axmed cabdisalaad ibraahim iyo habaryar yasmiin xasan iyo habaryarooyin canab xasan iyo sucaad xasan iyo ifraax xasan iyo shukri yuusuf iyo aamino cusmaan xaawo kiin cabduqaadir iyo ugu dambaysta habaryar saacadiya cabdulqaadir dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan aabe saadiq axmed maxamed iyo hooyo faadumo xasan maxamuud oo dhowaan wiil ugu dhashay muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyey cabdiraxmaan saadiq axmed waxay leeyihiin soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba waxtiraamin ayaa la dhaha gabagabadii barnaamijka ayaanu ibraahim oo soo gaarnay heesta dhegeystayaasha aan uga tegayno teemaad isdheli ahayd ha noqoto dahab lamoodiyow ayaan u soo qabanaynaa yaa ku wada luuqeeya maxamed axmed iyo hibe maxamed hibe nuura
dabcan iyada ayaanan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan wadajir waxaa idinkuu soo jeedinayay caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale hawada ku kulmi doonno toddobaadka dambe haddii aan la idmo waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaas iyo
waa hagaaga heestaasi iyadana dahablamoodiyo iyo barnaamijkaasaana ugu dambeeya idaacadayda galabnimo tan iyo intaan isugu iman doono toddobada fiidnimo sidaa iyo nabadgelyo